tirintii cutubkii kow iyo soddonaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi ree binu israa'iil uga argud ree midyan oo taas dabadeedna dadkaagaad ku darman doontaa markaasaa muuse dadkii la hadlay oo wuxuu ku yidhi war idinku dhexdiinna rag dagaal uga diyaariya oo hub siiya inay ree midyan ku kacaan oo ay rabbiga ree midyan uga aargudaan oo qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan waa inaad qabiil kasta kun ka soo bixisaan oo dagaal u dirtaan sidaas daraaddeed kumayaalkii reer binu israa'iil qabiil kasta waxaa laga soo bixiyey kun nin oo waxay ahaayeen laba iyo toban kun oo nin oo dagaal hub u sita markaasaa muuse qabiilba kun dagaalka uga diray iyagii iyo fanaxaas wadaadkii elacaasaar wiilkiisii ahaa isagoo wada alaabtii meesha quduuska ah iyo turumbooyinkii dhawaaqa digtoonaanta oo gacanta ugu jira oo waxay la dirireen ree midyan sidii rabbigu muuse ugu amray oo waxay dileen mid kasta oo lab ahaa oo boqorradii ree midyan ayay la dileen kuwii kaloo la laayay oo shantii boqor oo ree midyan waxay ahaayeen ewii iyo reqem iyo suur iyo xuur iyo rebac oo balcaam oo ahaa inabacoorna seefay ku dileen oo ree binu israa'iil waxay maxaabiis ahaan u wateen dumarkii ree midyan iyo dhallaankoodiiba oo lo'doodii oo dhan iyo idahoodii oo dhan iyo alaabtoodii oo dhanna way wada dhaceen oo magaalooyinkoodii ku yiil meelihii ay degganaayeen iyo xerooyinkoodii oo dhan way wada gubeen oo dad iyo dunyaba way dhaceen oo booli bay u qaateen oo maxaabiistii iyo boolidii iyo wixii la soo dhacay waxay u keeneen muuse iyo wadaadkii elacaasaar ahaa iyo shirkii reer binu israa'iil oo dhan oo joogay xeradii ku tiil bannaankii mo'aab oo webi urdun u dhowaa oo yarexoo ka soo hor jeeday markaasaa muuse iyo wadaadkii elacaasaar ahaa iyo shirka amiiradiisii oo dhammu waxay u baxeen inay kaga hor tagaan xerada dibaddeeda markaasaa muuse u cadhooday saraakiishii ciidanka kuwaas oo ahaa kun utaliyayaashii iyo boqol utaliyayaashii ka yimid howshii dagaalka oo muuse wuxuu iyagii ku yidhi war dumarkii oo dhan miyaad badbaadiseen bal eeg taladii balcaam aawadeed kuwanu waxay reer binu israa'iil ka dhigeen inay rabbiga kaga xadgudbaan xaalkii facoor oo sidaas daraaddeed balaayadaa uga dhex dhacday shirkii rabbiga haddaba sidaa daraaddeed dila dhallaanka mid kastoo lab ah oo dila naag kastoo nin la seexatay laakiinse carruurta dhiddig oo aan rag la seexan daysta oo idinna xerada dabaddeeda dega intii toddoba maalmood ah oo ku alla kii qof dilay iyo ku alla kii qof la dilay taabtaba maalinta saddexaad iyo maalinta toddobaad ha isdaahiriyo idinka iyo maxaabiistiinnuba waxaad kaloo daahirsataan dhar kasta iyo inta haragga laga sameeyo oo dhan iyo wax kasta oo dhogor riyaad ah iyo alaab kasta oo qoryo laga sameeyeyba oo wadaadkii elacaasaar ahaana wuxuu ku yidhi raggii dagaalka u baxay kanu waa qaynuunkii sharciga oo rabbigu muuse ku amray habase yeeshee dahabka iyo lacagta iyo naxaasta iyo birta iyo waxa daasadda ah iyo waxa rasaasta ah iyo wax kasta oo dab u adkaysta waa inaad dab dhex marisaan oo markaas nadiif bay ahaan doonaan hase ahaatee waa in lagu daahiriyaa biyaha nijaasta daahiriya oo wixii aan dabka u adkaysanna waa inaad biyaha dhex marisaan oo dharkiinnana waa inaad maalinta toddobaad maydhaan oo markaas daahir baad ahaanaysaan oo kolkaas dabadeed waa inaad xerada soo gashaan markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi soo tiriya boolida la soo dhacay dad iyo duunyaba adiga iyo wadaadka elecasaar ah iyo madaxda qabiilooyinka shirka oo boolida laba meelood u kala qaybi oo kala sii ragga dagaalyahanka ah ee dagaalka u baxay iyo intii kale ee shirka oo dhan oo rabbiga canshuur uga qaad raggii dagaalka u baxay oo shantii boqolba mid ka soo bixi dadka iyo lo'da iyo dameerada iyo idaha badhkooda intaas ka qaad oo waxaad wadaadka elecasaar ah u siisaa rabbiga qurbaankiisa sare loo qaado oo reer banu israa'iil badhkoodna kontonkiiba mid ka soo bixi dad iyo lo'da iyo dameerada iyo idaha iyo xataa xoolaha oo dhan oo waxaad siisaa reer laawi oo haya shuqulka taambuugga rabbiga markaasaa muuse iyo wadaadkii elecasaar ahaa waxay sameeyeen sidii rabbigu muuse ku amray haddaba boolidii aan lagu tirin wixii nimankii dagaalyahanada ahaa soo dhaceen waxay ahayd lix boqol iyo shan iyo toddobaatan kun oo ida ah iyo laba iyo toddobaatan kun oo lo ah iyo kow iyo lixdan kun oo dameero ah oo dadkuna kulligiis wuxuu ahaa laba iyo soddon kun oo ah dumarkii aan rag la seexan oo badhkii ahaa kuwii dagaalka u baxay qaybtoodii waxay ahayd saddex boqol iyo toddoba iyo soddon kun iyo shan boqol oo ida ah oo rabbiga canshuurtiisii idaha ka go'day waxay ahayd lix boqol iyo shan iyo toddobaatan neef oo lo'duna waxay ahayd lix iyo soddon kun oo rabbiga canshuurtiisii ka go'dayna waxay ahayd laba iyo toddobaatan neef oo dameeraduna waxay ahaayeen soddon kun iyo shan boqol oo rabbiga canshuurtiisii ka go'dayna waxay ahayd kow iyo lixdan neef oo dadkuna wuxuu ahaa lix iyo toban kun oo rabbiga canshuurtiisii ka go'dayna waxay ahayd laba iyo soddon qof oo canshuurtii ahayd rabbiga qurbaankiisii sare loo qaada muuse wuxuu siiyey wadaadkii elecasaar ahaa sidii rabbigu muuse ku amray oo reer binu israa'iil badhkoodii wuxuu muuse gooni uga dhigay qaybtii raggii dagaalamay haddaba shirka badhkiisii wuxuu ahaa saddex boqol iyo toddoba iyo soddon kun iyo shan boqol oo ida ah iyo lix iyo soddon kun oo lo ah iyo soddon kun iyo shan boqol oo dameero ah iyo lix iyo toban kun oo qof oo xataa reer banu israa'iil badhkoodii muuse kontonkiiba mid buu ka soo saaray dad iyo duunyaba oo wuxuu siiyey reer laawi oo haya shuqulka taambuuggii rabbiga sidii rabbigu muuse ku amray markaasaa waxaa muuse u yimid saraakiishii ahayd kun u taliyayaashii iyo boqol u taliyayaashii oo u sarreeyey kumanyaalkii ciidanka ahaa oo waxay muuse ku yidhaahdeen annagoo addoommadaada ah waan soo tirinay ragga dagaalyahanada ah oo aannu u talinno oo nin qudhahu nagama dhinna oo annagu waannu kennay qurbaankii rabbiga kaas oo ah wixii dahab ah oo nin waluba helay kuwaasoo ah silsilado iyo dugaagado iyo kaatunno iyo hilqado iyo muriyado inaannu naftayada rabbiga hortiisa u kafaara gudno oo muuse iyo wadaadkii elecasaar ahaa iyagay ka qaadeen dahabkii oo ahaa wax kasta oo laysku sharaxo oo dahab laga sameeyey oo dahabkii qurbaanka sare loo qaado oo dhan oo ay kun u taliyayaasha iyo boqol u taliyayaashu rabbigu u bixiyeen wuxuu ahaa lix iyo toban kun iyo toddoba boqol iyo konton sheqal waayo raggii dagaalyahanada ahaa nin waluba wuxuu qaatay wixii uu soo dhacay markaasaa muuse iyo wadaadkii elecasaar ahaa dahabkii ka qaadeen kun u taliyayaashii iyo boqol u taliyayaashii oo waxay soo geliyeen teennadii shirka inuu reer binu israa'iil rabbiga hortiisa xusuus ugu ahaado